mahadsaned heeshima cabdinaasir yuhuudda ayaa duqaymo horle oy dadku shahiideen ka fulisay marinka khaza iyadoo ay dhaceen dagaalo u dhexeeyey muqaawamada falastiini iyo ciidamada yuhuudda gumaystaha yuhuudda ayaa halkiisa ka sii wada gumaadka iyo isirsifaanta ka dhanka shacabka marasta ah ee ku nool marinka goodoonsan ee khaza iyadoo aysan jirin ilaa iyo haatan natiijooyin wax kool ah oo ka soo baxay wadaxaajadyada muqaawamada falastiin iyo yahuudda uga socda dalka khatar tan iyo aruurnimadii hore maanta oo xad ah sahayanada yahuudda waxay bilaabeen duqaymo sabajooga oo xagga cirka ah iyo madaafiic ay ku garaaceen magaalooyinka khan yunis iyo khaza iyo xirada qaxootiga ee nusayraad ee bartamaha jidda khaza warbaahinta falastiiniyiinta ayaa ku warramaya in duqaymahaasi ay ku shahiideen sagaal iyo toban qof halka ay ku dhaawacmeen tiro kale kuwaasoo dhammaantood u ahaa dad shacab oon waxba galabsanin sidoo kale shan askari oo yuhuudda ayaa sabtidii lagu dhaawacay saddex dagaalo oo kala duwan oo ka dhacay marinka khaza halkaasoo muqaamada falastiin ay ka wadaan macaarig faasilo ah oo ay ku dhiig bixinayaan ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka cadowtooyo oo indhala-aantaha kusoo galay jiida khaza kuwaasoo si maalinle ah u muldooxaya dumarka iyo carruurta wargeeska cibriga ah ee lagu magacaabo yadiico daxranood ee ka soo baxa dhulka yahuudda maamusho ayaa sheegay in shan askari oo yahuudda ay ku dhaawacmeen dagaalo kala duwan oo ka dhacay marinka khaza isagoo xusay wargeeska diicoda axronoode in dadka dhaawacmay ay ku jiraan injineer military kaasoo qarax lala beegsay gaarigiisa xilli uu marayay magaalada khan yunis ee koonfurta marinka khaza halka afarta kale askari ay ku dhaawacmeen dagaalo iyaga iyo muqaawamada falastiin ku dhex maray duleedka xaafadda tufaax ee ka tirsan magaalada khaza dhinaca kale in ka badan labaatan askari ayaa lagu dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay waddamada burkina faso iyo niger wararka laga helayo waddamada saaxilka afrika ayaa ku warramaya in ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin weeraro culus oo si harsara loo soo agaasimay ay ku qaadeen ciidanka militariga dalka burkina faso iyo maleeshiyaad ka hoos shaqeeya askarta dalkaas iyadoo sidoo kale mujaahidiintu bartilmaameedsadeen kolonyo ciidan oo ka tirsan dowladda niger dagaaladaas oo ah kuwa xiriira islamarkaana dhacay maalmihii lasoo dhaafay ayaa dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed taasoo muujinaysa sii xoogsiga weerarada ay qaadayaan guutooyinka jihaadiga ee ka dagaalama gobolka weerarka ugu horeeya ayaa ka dhacay deegaanka wurukumo hoos yimaada gobolka diidoqo ee dalka burkina faso halkaasoo ciidamada mujaahidiinta ku fashiliyeen dhaqdhaaqyo ciidan oo ay wadeen militariga dalkaas inta la xaqiijiyey waxaa howlgalkaas afka ciidda loogu daray lix iyo toban askari waxaana lagu qabsaday hub culus oo ay ka mid ahaayeen saddex qori oo hoobiye ah ku dhowaad toban qoryo oo isugu jira bikem iyo eke forty-seven iyo qalabyo kale oo kuwa ciidanka isticmaalo ah waxaa sidoo kale dagaalkaas lagu burburiyey gaariga shaman iyo kob iyo labaatan mooto oo nooca lablugood ah ciidamadii huwanta ahaa ee gulufka coloodeed soo qaaday ayaa ku laabtay iyagoo jabay fariismihii ay kasoo duulaan tageen taas oo muujinaysa in khasaarooyin xooggan ay kala guddoomeen fagaaraha dagaalka isla gobolka diidoqo ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa fuliyey saddex howlgal oo xidhiir ah oo lagu ekeeyey maleeshiyaad hubaysan oo hoos taga xukuumadda wagadugu weerarka koowaad waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa tuulooyinka maamuuso iyo warsumo halkaasoo tiro maleeshiyaad ah mujaahidiinta ku toogteen siddeed mootoo dhugdhugley ah iyo qalab kale oo kuwa militariga oo muhiim ah mujaahidiinta ay soo furteen iyadoo sidoo kale mujaahidiinta ay gebi ahaanba basbeeliyeen mootooyin kale isla maalintaas ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen xarun kale oo ku tala tuulada kindiki halkaasoo lagu furtay hub iyo qalab kale weerarka saddexaad ayaa ka dhacay deegaanka gama ee waddanka burkina faso waxaana lagu dilay lix ka mid a maleeshiyaadkaas daacadda u ah dowladda burkina faso iyadoona mujaahidiinta dagaalkan ku soo furteen saanad kale oo militari saddexdan weerar ayaa dharbaaxsho iyo fadeexad weyn ku ah maleeshiyaadkan ku daaban ciidamada dowladda burkina faso markan iyo dalka niger ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam ayaa weerar abaabuloon ka fuliyey gobolka tiliberia howlgalkan ayaa lagu beegsay gaari militari oo ay wateen ciidamada niger kol uu marayay inta u dhexaysa deegaanada saamir iyo bulkabo inkastoo aan la shaacin khasaaraha rasmiga ah oo geystay qaraxaana la beegsay ciidamada niger haddana war kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba basbeeliyeen gaarigay wateen ciidamada la beegsaday taasoo keenaysa in askartii saarneed khasaarooyin culus soo gaareen markaana aan jaleecno war haddana soo gaaray ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada ansaaru shareeca ee xidhiirkala leh urweynah alqaacida ayaa iyagana fuliyey howlgal khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada xisaamul amni ee daacadda u ah dowladda imaaraadka carabta howlgal qarax miino muwaajaho ah oo lala beegsaday gaari ay saarnaayeen maleeshiyaadka xisaamul amni ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday askartii saarneed iyadoona mujaahidiintu sheegeen inta la xaqiijiyey qaraxaas waxaa ku dhintay hal askari mid kalena waa uu ku dhaawacmay gaariga ay saarnaayeen ayaa waxa uu ahaa nooca loo yaqaano cabdibilaha qaraxan lala egtay maleeshiyaadkan daacadda waa xukuumadda abuudubay ayaa ka dhacay mid ka mid ah waddooyinka waaweyn ee magaalada musaynaca ilaa iyo haatan maleeshiyaadka daacadda u ah dowladda imaaraadka carabta kamaysan hadlin khasaaraha ka soo gaaray weerarkan qaraxa ah ee la beegsadeen mujaahidiinta ansaaru shareeca ee ka jihada yamanta xikmadda iyo iimaanka geeska kale warbaahinta iiraan oo sheegtay in madaxweynaha iiraan uu ku dhaawacmay dagaalkii dhowaan dhex maray iyaga iyo yahuudda wakaaladda wararka ee farrisi ka soo baxda dalka iiraan ayaa daaha ka qaaday tafaasiir ku saabsan in madaxweynaha iiraan mascuud basashkiyan uu dhaawac ka soo gaaray weerarkii kadiska ah ay dhowaan yahuudda ku qaaday dalka iiraan wakaaladdu waxay sheegtay in madaxweynaha uu dhaawac fudud ka soo gaaray lugtiisa kadib weerar ay yahuudda lix iyo labaatankii juuniya lasoo dhaafay la beegsaday shir ay lahaayeen golaha sare ee ammaanka qowmiga ee waddanka iiraan wakaaladda wararka ee farrisi ka soo baxda dalka iiraan oo hadalkeeda sii wadata ayaa intaa ku dartay in saraakiisha iiraan oo ku sugnaa dabaqyada hoose u suurta gashay inay ka soo baxaan dhismihii kulanka ka socday iyagoo adeegsanaya meel furan oo loogu talagalay in laga baxo hadday xaalad deg deg ah timaado waana meel hore loogu sii diyaariyey kadib markii qaarkood ay dhaawacyo soo gaareen marka la eego saxnaanta xogta ay yahuuddu heshay ee ku saabsaneed kulanka la beegsaday waxay mas-uuliyiinta dowladda shiicada ah iiraan ay hoosta ka xariiqeen in ay jiraan basaasiin yahuudda la wadaagay xogtaas islamarkaana samayn doonto waa iiraan ee baaritaano dheeraada ku saabsan sida ay wax u dhaceen iyo cidda ka dambaysa duqaymahaas warbaahinta ku hadasha afka xukuumadda tihraan ayaa ku warramaysa in weerarkan loo qorsheeyay inuu ekaado kii ay yahuudda ku dishay xogeeyihii hore ururka shiiciga ah ee xisbullah ninka lagu magacaabi jiray xasan nasrallah maadaama lix bam ay yahuuddu la beegstay afaafka hore iyo albaabada laga galo dhismaha uu shirka ka socday si loo xiro waddooyinka looga baxsado hawadana laga jaro qaraxyada kadib uu dhismaha korontada ka go'do hadalka warbaahinta iiraan ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha iiraan mascuud waraysigiisii warbaahinta maraykanka ku sheegay in yahuudda ay isku dayday inay disho balse ay ku fashilantay isagoona aan cadeen goorta ay wax dhaceen ugu dambayntii ruushka ayaa ku dhowaad lix boqoloo diyaaradood ku weeraray gobollo kala duwan oo ka tirsan dalka ukrain xukuumadda moscow ayaa weeraro culus oo u adeegsatay ku dhowaad lix boqoloo diyaaradood oo doronis ah iyo gantalo balastiga waxay ku qaaday dalka ukrain kuwaasoo geystay khasaare culus dowladda ukrain oo ka warbixisay ayaa sheegtay in weerarkan uu beegsay ilaa iyo shan xarumood oo ku yaala gobollo kala duwan oo ka tirsan dalkaas madaxweynaha ukrain valadimir seloniski oo ka hadlay weerarkan ayaa baaq u diray dowladaha reer galbeedka isagoona sheegay in ruushka weerar ba-an oo khasaarooyin geystay uu ku qaaday gudaha dalkiisa isagoo ku garaacay ku dhowaad lix boqoloo diyaaradood oo aan duuliyo lahayn iyo lix iyo labaatan gantaal oo nooca ridada dheer ah madaxweynaha ukrain ayaa intaa ku daray hadalkiisa in ruushka uu adeegsaday lix iyo labaatan gantaal oo nooca kruiska ah iyo shan boqol toddobiyo sagaashan diyaaradood oo dronis ah kuwaasoo kala bar in badan ay ahaayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee shaaheed oo ay farsamayso iiraan isla wararkii xiisadda dalalka yukrain iyo ruushka ayaan ku guda jirnaay ciidamada cirka yukrain ayaa ku dhawaaqay inay dhulka soo dhigeen saddex boqol sagaal iyo toban diyaaradood oo doronis ah iyo shan iyo labaatan ka mid a gantaaladii ay dowladda ruushka ku soo weerartay iyaga oo xusay in hal gantaal iyo ku dhowaad labaatan diyaaradood ay ku dhaceen shan goobood oo ka tirsan gudaha dalkaas wargeeskada independant ee ka soo baxa dalka yukrain ayaa sheegay in qaraxyo waaweyn laga maqlay magaalada lafiifa u dhow xuduudda romaniya waxaana goobaha ay ka dhaceen qaraxyada laga soo sheegayaa inay jiraan khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hanteedeed oo sababay qaraxyadaas madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kaalmada uu siinayo ciidamada yukrain ku xidhay shuruud adag xilli ay sii karar qaadanayaan howlgallada militari ee ruushka ku beegsanayo dalkaas wuxuuna trump ku dhawaaqay in dalkiisa uu nato kula heshiiyey in hubka loo rarayo yukrain iyadoo loo marayo isbahaysigaasna uu bixin doono qarashka ku baxaya wuxuu intaa ku daray hadal uu ka jeedinayay telefishinka khamiistii aynu soo dhaafnay in sanadda militari ee soo diri doono maraykanka marka hore la geyn doono nato kadibna xulufada ay hubka gaarsiin doonaan yukrain madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa si weyn uga soo horjeeda dagaalka militari ee u dhexeeya yukrain iyo ruushka isagoona marar kala duwan ku fashilmay inuu dhexdhexaadiyo waddamada yukrain iyo ruushka